halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa u dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban iyo hirarka f m yada ee magaalooyinka geeska africa
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis saddexda bisha juulaay sanadka labada kun iyo afariyo tobanka idaacadda waxaa si wada jira idinku daadihinaya anigoo ah haruun macruuf iyo xuseen barre aadan
qodobadaan idiin hena dhegaystayaal waxaa ka mid a xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo maanta lagu dilay magaalada muqdisho waxaa kalood maqli doontaan dowladda soomaaliya oo beenisay in geela soomaaliya uu qabo cudurka meeris ee ka dilaacay sacuudiga sida uu v o a u sheegay wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa
marka waxaan la haynin ilaa hadda dhulkan soomaaliya hadduu geela soomaaliya ka tegey dad soomaaliya cudurkaas qabo ama ku dhacay lama hayo ayagana xaqiiq ah in geela soomaaliya cudurkaas keenay oo virus ay dileen ma hayaan
sidoo kale waxaad maqli doontaan maraykanka oo ka digay weeraro argagixiso oo ka dhaca garoonka diyaaradaha entebe ee dalka uganda waxaa kalood maqli doontaan dowladda maraykanka oo faahfaahin ka bixisay doorka ciidamada maraykanka u jooga soomaaliya doodii gaabneed iyo qodobo kale marka horese warkii dunida dable ka tirsan ururka al-shabaab ayaa maanta degmada xamarweyne ku dilay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya xildhibaanka oo lagu magacaabo maxamed maxamuud xayd ayaa dhintay kadib markii rasaas lagu furay baabuurkii uu saarnaa shilkaasi waxaa sidoo kale ku dhintay ilaaladii xildhibaanka cabdulaahi axmed coonka oo isaguna ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo saarnaa baabuurka ayaa ka badbaaday weerarkaas
inta waxaa loo yaqaana ronet waa runner oo toyota ah kiibaa waxaa lagu soo gooyay ayuu iska dhigay muraayadaha degsiga xalay lagu fureen askariga annaga noo saarna xabadihi furay xabadiha leswadaasra marka kuwoodaa naga badnaa marka askarigii meeshii kugu dhacday xildhibaan xeydna meeshii kugu dhacday yar kaloo baarlamaanka ka shaqeeyana waa nala saarnaayo siina waa dhaawacnay
allah u naxariistay xildhibaan maxamed maxamuud xayd ayaa isla maanta lagu aasay magaalada muqdisho dilka xildhibaanka waxaa cambaarayay dowladda soomaaliya maraykanka iyo weliba ergeyga gaarka qaramada midoobey ee soomaaliya ururka al-shabaab oo dilkan fuliyey ayaa sheegay inay sii wadi doonaan beegsiga xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya safaaradda maraykanka ee uganda ayaa ka digtay weeraro argagixiso oo suurtagal tahay in lala beegsado garoonka diyaaradaha entebe dalka uganda war qoraal ah oo ay safaaradda maraykanku ku faafisay boggeeda internetka ayaa lagu sheegay inay jirto cabsi laga qabo in koox aan la magacaabin oo argagixiso ah ay qorshaynayaan in maanta oo ay bishu tahay saddexda julaay weerar ay fuliyaan inta udhexaysa sagaalka ilaa iyo koob iyo tobanka habeennimo saacadda dalka uganda safaaradda ayaa sheegtay in digniintan ay ka heleen booliska uganda warkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo oo saraakiisha dowladda maraykanku ay sheegeen in maraykanku uu sare u qaadi doono ilaalada qaar ka mida garoomada diyaaradaha ee ku yaalla caalamka iyadoo laga cabsi qabo weeraro ay shabak alqaacida qorshaynayso saraakiisha maraykanka ayaa tilmaamay inay ka shaki qabaan in alqaacida farsamaynayso bambooyin cusub oo lala soo raacayo diyaaradaha madaxa ammaanka qaranka maraykanka j johnson ayaa sheegay in ay isha ku hayn doonaan qaar ka mida garoomada diyaaradaha ee caalamka ee ay kasoo baxayaan duulimaadyada sida tooska u imanaya dalkan maraykanka ciidamada israa'iil ayaa bilaabay inay taangiyo dheeraada geeyaan xadka ay la wadaagaan marinka khaza tallaabadan ayay ku sheegeen inay jawaab u tahay gantaalaha laga soo ridayo khaza oo sii kordhaya sidoo kale diyaaradaha dagaalka israa'iil ayaa garaacay gooba ay bartilmaameedsadeen oo ku yaala khaza halka ay mintidiinta sawaarikhda kasoo ridaya kusoo ridayaan koonfurta israa'il iyadoo ay kasii darayso xiisadda ka dhalatay dilkii wiil dhallinyaraha oo dhashay falastiin loogu geystay bariga jeruusalem milatariga israa'iil ayaa sheegay in diyaaradahoodu geysteen duqeeyeen ilaa shan iyo toban fariisin oo ay leeyihiin xamaas oo ku yaala marinka khaza saraakiil falastiiniin ayaa sheegay in toban qof oo rayid ah ay ku dhaawacmeen duqeyntaasi saraakiisha israel ayaa sheegay in duqeyntan ay jawaab u tahay labaatan sawaariikh oo tan iyo shalay oo arbaca ahayd lagu soo ganiyey sawaariikhdaasi badankooda ayaa laga hortegay laakiin laba ayaa ku dhacay guryo ku yaala xadka magaalada xadka ku taalla ee sadrood cid wax ku noqotayna ma jiraan dhinaca kale israa'iil ayaa waddo baaritaan la xiriira dilka maxamed abukhadeyr oo toddobiyo toban jir ahaa oo la afduubay kadibna meydkiisa laga helay meel kayna arbacadii saraakiil falastiiniyan- falastiiniyiin ah ayaa ku eedeeyey weerarka israa'il oo ay sheegeen inuu yahay mid loogu aargudayo dilkii dhallinyaradii israa'iil ahayd ee lagu afduubay kadibna lagu dilay dhinaca m- agagaarka magaalada hebron
wufuudka kala socota iiraan iyo lixda wadan oo quwadaha caalamka ah ayaa bilaabay wareeggii u dambeeyey ee wadahadalla ah iyada oo lagu sii siqayo wakhtiga kama dambaysta ah ee lagu gaari lahaa heshiis kama dambays ah oo ku aadan barnaamijka nukliyerka ee xukuumadda iiraan wakiilo ka kala socda iiraan maraykanka britain faransiiska jarmalka shiinaha iyo ruushka ayaa khamiista maanta ah magaalada vienna ee dalka australia ka bilaabay kulanka wareegga lixaad ee wadahadalka nukliyerka maalintii arbacadii ayay iiraan sheegtay inay diyaar u tahay inay qaado tallaabooyin dhab ah oo lagu xaqiijinayo in barnaamijkeeda nukliyerku uu yahay mid nabadeed
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda voice of america washington sidaad warkaba ku maqlayseen maxamed maxamuud xayd oo ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ku dhintay weerar lala eegtay baabuur uu saarnaa oo marayay degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho weerarkan waxaa sidoo kale ku dhintay ilaaladiisii xildhibaan cabdulaahi axmed coonka oo isna baabuurka saarnaa ayaa weerarkaasi ka badbaaday haddaba cabdicalcasiis xuseen cusmaan ayaa xildhibaan coonka khadka telefoonka ee muqdisho kula xiriiray wuxuuna weydiiyey sida ay wax u dhaceen iyo alxamdulilah rabbilcaalamiin fursataahi waana badbaadiyey xildhibaanaha amisan ilahi naxariista allah xasiyo annaga sii soconay baarlamaanka hoteelka baan kasoo baxnay hoteelka markaan kasoo baxnay markaan marayno hoteelkan la yidhahda ablood dariiqan bishiisa soo aadaya dhabarkiina waxaa xigay jaamacaddii hore iyo bankiga markaan hoteelka usoo dhownahay ayaa meesha ayaa meesha maaragtay gaari oo inta waxaa loo yaqaanaa ronet waa runner oo toyota ah kiibaa waxaa lagu soo gooyay ayuu iska dhigay muraayadaha degsiga xalay nagu fureen askariga annaga noo saarna xabadiyo fureen xabadiyaa leeswaa leeswadaasra marka kuwoodaa naga badnaa marka askarigii meeshii kugu dhacday xildhibaan xeedna meeshii kugu dhacday yar kaloo baarlamaanka ka shaqeeyana waa nala saarnaayo siina waa dhaawacnay anigana alxamdulilah ilahi waa badbaadiyey dhinaca oo geeska oo mataqaana ayaa hayay dhinaca kale marka imise alxamdulilah saas ayay ayay wixii ku dhaceen imise qof baa markaa baa- baabuurka saarnaa baabuurkaad idinku la socoteen shan baan ku saarnay boolka oo askari ah amiryaha jenaraal xeed oo horey la saarnaa darawalka iyo aniga iyo yarka baarlamaanka nagala shaqeeya iyo askarigii oo anaga waardiinaya waa gartay bal waxaad iga warantaa markaa baabuurkan een, baabuurkiina ku gooyay ee rasaasta ku furay een, meeshuu ka yimid iyo baabuurkaasi eh, tir ahaan dadka saarnaa iyo sida ay rasaastaasi layswadaarsaday u dhacday waxaad ka xasuusato may baawarka ma- anaga ma garan karin yani waxaan u qaaday marka hore inuu sarbaas lagu sameynaayo laakiin sarbaas laguma sameynin xoogu ku socday markuu gaarigeena la simay oo wax yara u dhaafay adiga mitr iyo bar laba mitr camal u dhaafay ayuu soo ayuu siirinka dhinaceena usoo gooyey oo gaariga intaas ayaan ka xasuustaa iyo markay muraayadaha furaayeen markay muraayadaha furaayeen askariga anaga noo saarnaa wuu gartay already asigana aleerta wuu ahaa markaas adiga rasaasta laiswadaarsaday ninkaan askari kiloo ah marka asiga inay inay dileen ba mataqaana u badi waa marka gartay hore marka askariga Ah, marka saas ayay wax ku dhaceen marka askarigiina Ayga ilaalada waa waxaan waa one minute weeya markay rasaasta fureen waa one minute wax ka yar markay fureen way sii dhaqaaqeen way baxeen waa gartay marka xildhibaan allah u naxariistay maxamed maxamuud xayd ma isla meeshuu ku geeriyooday ismaya intaan dariiqa sii soconay markii ah, eh, traffic lightka ama ama isgooska maaragtay aan marayna tiyaatarka iyo guriga hooyooyinka odag ilaa intaas ayuu gaaray waa gartay askarigana ilaa isbaarada koowaad ee madaxtooyada markaan gelaynay askarigana lagu gaaray ilaa intaas hoogaa eh, nafta hoogaa yar uu ku gaaray waa gartay adiga shakhsiyan een, maxaa ku soo gaaray mar haddaad baabuurka saarnayd aniga alxamdulilah horta ilaaha mahadle ilaahay ani waa iga badbaadiyey ani waxba ima gaarin muraayadahaas oo soo jajabay maahan wax kale oo mataqaana kii gaaray maahan wax kale ani oo iga gaaray ma jiraan waa tahay markaa dareenkaagu siduu yahay wakhtigan aad ila hadlayso alxamdulilah waa fiicana xoogaa waa iska xoogaa dareenkeyga si fiican ma aha laakiin maadaama uu eh, xildhibaan xeed oo anagana uu waalid ahaan noo ahaa marka ilaa laga aafaya waa xoogaa damiirkeyga ima siinin waa ilaa meesha ilaa laga aafay ina soo raaca marka wax feejignaana ma jirto oo idinka adiga iyo xildhibaanka geeriyooday aad saaka wakhtigan qabteen markaad baabuurka soo raacayseen may may caadi un baan ahayn askariga wunoo saarnaa ma- ma qabin laakiin aleerti way iska jirtay dadkaana way iska dhaardhaarteen marka hadda arrinta meela hadda aan aan aan ku tilmaami karno ilaa iyo hadda ma laha waa gartay I- ururka al-shabaab way sheegteen inay weerarkan ka dambeeyeen en, horena xildhibaanadiina baarlamaanka way u dhaarteen En, marka ma jirteen tallaabo inaad qaadaan oo aad uga hortegaysaan en- en, bartilmaameedsigan ururka al-shabaab idinka imanaya Ay, runtii hadduu seasonka waa xirmi lahaa laakiin ah, kolley eh, markii golaha aan ku noqono insha allah adiga iyo- waa ka furmay dhaqana debate oo arrintan ku saabsan amniga sidaan uusan kusii socon karin xukuumadda inay waxay aamusantahay ilaa hadda nagaan qabadkeeda wuu yaryahay hore u sheegnay haddana waa an waa ku celinaynaa laakiin dadkiina taakiidna way badasheen marka ma naqaan walaxa Marka- wixii ay- ay ay ku maqan tahay markaad ma waxaad eh, xukuumaddaad qawadaysaan waxaad leedihiin dayac ayaa dhinaceeda ka imanaya ku saabsan amnigiina maya amnigeena ma aha waa horta in amniga oo guud amniga guud inuu sugnaado way amniga guud baaba aan sugnayn keeni intaan soo gaarin amniga guud horta inuu sugnaado way haddii maalin cad barqa oo laysku rasaasaynayo eh, dariiqi dhexdiisa kaas eh, which kind of aan dhihi karnaa maaragta oo amni waay laakiin idinka waa laydiin digay inaad eh, feejignaan qaadaan oo tallaabo qaadaan soo may ahayn waa qaadin wax oo dhan laakiin wixii lama samayn karo adigu dhowaan waxaad ka badbaaday weerar en, eh, adiga iyo Ah, xildhibaano kale lala markii damacsanaa ha ha ha gaarigayga loo dhigay ha markii labaad wey.
waa markii labaad maxaad markaa eh, markii lab- waa markii labaad ee markaa weerar aad eh, ka badbaado maxay kula tahay marka xaaladdu siday tahay way xaaladdu waxa waaye xumaanta way kasii tagtay bat worst waaye waa hadda aad iyo aad ayay mataqaana ay- ayay mataqaana usii xumaanaysaa maaha inan haddii oo waan dhihi lahayn xoogaa war nabadgelyadii ammaanka yara wuu- waa soo fiicnaanaya waxbay ahaan lahayd laakiin nabadgelyadii oo kii kale way ka- xoogaa yara waa kasii xumaanaysaa waad ka kuma hayno meeshaan waxaad iiga warantaa allah u naxariistay marxuumka maxamed maxamuud xayd ee geeriyooday bal wax yar taariikhdiisa iyo shakhsiyaddiisa iga sheekee way runtii nin fiican oo wadani u ahaa oo taariikh heer ku leh ee xukuumadda oo lasoo shaqeeyey ee aasaaskii intixaana aasaaskii intixaana dowladii koowaad ciidan buu ahaa dowladii gacanka ayuu wax weyn ayuu intixaan ka ahaa ninkii shanaad buu ahaa intixaana ciidamada markii loo raaca waagii ee cali samatriga amraali u ahaa nin oo xidigtiisa ugu horreysay jamaal cabdinaasir oo intixaana oo intixaana u xiray buu ahaa lixdan iyo koow uu wax ku bartay shan sano raashka oo tagay haddana shan sano ayuu kaba wax ku bartay talyaanigu adeeto adeeta naval uu ku barshshan marka nin aad u taariikh weyn ku nool ahaa
kaas waxa uu ahaa xildhibaan cabdulaahi axmed coonka oo maanta ka badbaaday weerar kale oo ku dhintay xildhibaan kale maxamed maxamuud xayd allah u naxariisto waxa uu khadka telefoonka muqdisho ugu warramayey cabdilcasiis xuseen
dowladda soomaaliya ayaa beenisay in geela soomaaliya uu qabo cudurka meers ee ka dilaacay sacuudiga waxayna sheegtay in haddii uu sacuudigu mamnuuco geela soomaaliya laga keeno ay taasi dhaawac gaadhsiin doonto dhaqaalaha soomaaliya saraakiisha caafimaadka ee sacuudiga ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay sheegay in geela sacuudiga dibadda uga yimaada gaar ahaan soomaaliya ay uga shakisan yihiin inay qabaan cudurka meers haddaba caashe ibraahim ayaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho kula xidhiidhay wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa saalim caliyow ibrow waxayna ugu horreyn weydiisay waxa uu kala socdo cudurkan lala xidhiidhinayo geela soomaalida
tuhun waaye waxay heleen maaha tuhun waaye baaris bay iskii wadaan ku celcelinohayen waxaa kaloo danayn u ahay arrintan dadka ku shaqada xildiga oo ayagan dhinacooda ka baari wahayen in la helo hadduu jiro meriska cudurkan keenaya inay isod ay ay helaan isod ka dhigaan marka laakiin meesha waxaa jira markii cudur uu dhacayo ayaga waxay leeyihin cudurkan waxay ku arkeen ibnaadamka u gudbiyey oo xagga eerigaas geelkaan la keen lagu tuhmaayo inuu cudur koodo in dadka degan eeridaas xanuunsadaan laakiin dhinaca kale waxaa loo baahan yahay haddii neefka oo ku yimid waddan oo lagu tumo cudurkaas ku jira dabcan waxaa hubaal noqon lahayd in dadka eerida ku nool oo meesha laga keen geelka laga keen in ayagana cudurkaas dad qabo laga helo marka waxaan la haynin ilaa hadda dhulkan soomaaliya hadduu geela soomaaliya ka tegay dad soomaaliya oo cudurkaas qabo ama ku dhacay lama hayo ayagana eh, eh, xaqiiq ah in geela eh, eh, soomaaliya laga keen cudurkaas keenay oo virusku ay jireen ma hayaan waa ku garta marka saalim cali oo ibro waxaad ka warantaa marka maadaama tuhunka un uu jiro sida carabkaad ku dhufatayna dad qaba cudurkaasi laga helay dadkii joogay bariga dhexe iyagana lagama helin dad soomaaliya jooga oo meeshii xoolahaasi ay ka yimaadeen gaar ahaana geela dad qaba lama helin marka maxay kula tahay in markiiba tuhunkani uu ugu dhaliyey wadanka sacuudiga muxuu tuhunkan ugu dhashay baad isleedahay wuxuu ugu dhashay ma aqaan laakiin waxaa maadaama ay xoolaha dibadda laga keena ay u badan yihiin gaar ahaan soomaaliya ay geeli soomaaliya lakeli ka keenaan saas ayay tuhunkaas u galaayeen laakiin haddii dhinac cilmi scientifically cilmi ahaan ayaga maha ay kasoo saaraan viruska cudurkaas keena neefafka laga keenay soomaaliya ilaa ay kasoo saaraan ama dhinaca dhiig ahaan ay u helaan seerumka ay ka helaan ayaga hadda waa wadaan xoolaha had intaysan sii daynin degeta markay keenaan baatik sameynaan screenna sameyn wahayn ilaa had waxay helin male marka ilaa haddeen ayagana kuma dhawaaqin in cudurkan soomaaliya ka yimid adduunka waa la socdaa ilaa ay viruskan ay cudurkarayn haddii duftan saan lagu jiro haddii soomaaliya neefka cudurka fagaha liya saan lagu dhawaaqo waay waa arrin oo go-aan oo isfod u qaateen waay oo aan meel aan cabsanayn santif ahaan waa tahay waxaad iga warantaa marka adinka dhinaciina ka dowladdii soomaaliya ahaan mar alle markii aad maqasheen in uu soo ifbaxay wararkan ku saabsan in uu jiro tuhun la xiriira in cudurkan uu ka yimid dhinaca soomaaliya ama xoolo ka yimid soomaaliya gaar ahaan geela adinka dhinaciina baaritaan ma samayseen si haddii dowladda sacuudiga iyana baaritaankeeda ugu dambeyn ay eeddii soo saarto soomaalida aad adinkuna isu difaacdaan
waa baasaan waa sameynay haddana waa inaan sii xoojinaan ku tala jirnaa eedaan la xiriirnay ila anaga inaan la qaybsano tuunku ay qabaan welwelka ay qabaan anaga waxaa ah inaan la qaybsan dhinacan anagan ka dadaalo si aan hubino in tuunka ay qabaan bilan anagan aan jirin taas waa sameynayna waa wadaa ilaa hadda wax lehenay male waa tahay duruuf kasta oo maanta aan ku sugnaa maanta waqti aan kalaga fiicannahay soomaali ahaan xoolaha ka hortaga cudurada ama baaris kaga fiican ama waxaad iga warantaa sanadkii imise xoolo ah ayaa u gudba dhinaca waddanka sacuudiga oo loo dhoofiyaa tiro ma lahaya waa malaayiinay gaareen base waxaan kuu sheegaa waxaan kuu sheegaa si joogto ah ayaa dekedaha bosaaso iyo berbers joogtay u baxan gaar ahaan bosaaso doominkaasi si joogtay u qaadan wakti oo waagii hore waxay ahaan jirtay waagii hore waxay ahaan jirtay xilliyo iyo aada loo qaadan jiray hadda heer waxaa la maqamaa si joogto ah hadda tirida markaa soo noqoto kumanaan kun ah ari ah iyo iyo lo gel oo markasoo dhoofiya ayaa maaragtay wadamadaas loo qaada sacuudi keliya ma iyo khaliijka wadamada kale khaliijka iyo geeya qiyaas ma lagu hadda wax ka yimida male qiyaas ma lagu hayaa lacagta adag ee dowladda soomaaliya iyo guud ahaan soomaalida kasoo gasha dhoofka xoolaha lacagta badi hadda waxay kusoo gashaa dhoofka xoolaha ay kasoo gashaa lacagta oo haddaysan konton ka badnaa boqolkiiba afartan iyo dheeraadba ilaa konton oo kalinsi waxay kasoo galaan xoolay kasoo galaan oo soomaaliya yimaadaan marka waxaa waaye sector aada muhimadis muhimad aada ugu fadhi waaye dhaqaalahayna oo wasaaradana xoogga ay saartay shaykan cilad ugu imaanin aan marmar si ugu imaanin si dhaawac loo geysto xoolahayna dibadda u dhumin marar badan ayay soo noq noqotay saalim cali oo ibrow in cudurro laga sheego xoolaha soomaalida ee la dhoofiyo maxaa ugu wacan baad isleedahay mar waliba eedda wax looga saaraa haddii bariga dhexe ama meelaha xoolaha soomaaliya loo dhoofiyo xoolo kaleoo fara badan oo caalam ka yimidna way gaaraan maxay kula tahay in mar waliba ay usoo noqnoqoto eedahan ku saabsan xoolaha soomaalida iyo cudur laga hela lagu sheego
suuqda anaga xoolaha u iibgeyno wadamo badan kale ayaa wadamo badan kale oo fartamo qutameyn ku dhawaad ayaa u udkeeno marka xoolaha soomaaliya waxay leeyihiin dhadhanka xaggiisa ayaa aada ugu fiican yihiin kow waxay kaloo aada ugu wanaagsan yihin xoolaha soomaaliyeed hilbahooda waxay aada ugu wanaagsan yihin markii la dhigo heesmada markii frinsteed la geliyo congeration la geliyo waktiga oo oo oo lahayn kara hilb hilbaha soomaalida maaragtay waa wakti aada iyo aada ugu dheer wadamada kale keenan marka meeshii waxaan umalaynaya maadaama ganacsi ay tahay waa dhici karaysa hab ganacsi ahaan in lala dagaalamayo xoolaha soomaaliya laga keenay waa dhici karaysa taas ilaa iyo hadda wax xiriiri ma la samayseen dowladda sacuudiga si aad arrintan aada ugala hadashaan oo eedan aad dhinac isaga saartaan anaka shantiifik ahaan maaragtay anaka mar haddaysan nala soo xiriirin aysan dhihin cudurkaasa xaggeena ku sheeg aysan la soo dhihin ilaa ayaga ma hubaaneen anaka sabab aan ula xiriirna ma naqaan laakiin dadka waxaa nidaam ah haddii cudurka ay helaan in dad noo soo diraan aysan baarno intan aan ku xaqiijin laakiin anaga hadda waxuma sheegay wax nooma soo wax ma soo dirin tuun ay ku jiraan anakan in tuun barka anaga mabis waxaa mabis kubno tuun anaga agtaada ma jiro hadda ayagaa tuhmay maahane anaga xoolahan in cudurkaas kaan tuunkaas ma qabno anaga welwel nama hayo wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa soomaaliya saalim caliyow ibrow oo khadka telefoonka magaalada muqdisho ugu warrameeyey caashe ibraahim caashe cuud
safaaradda maraykanku uu ku leeyahay dalka ugandha ayaa ka digaysa weeraro argagixisa oo ay dhici karto in caawa lagu qaado garoonka diyaarada ee entebe ee magaalada kampala safaaraddu waxay sheegtay in weerarkan uu dhici karo inta u dhexaysa sagaalka ilaa koob iyo tobanka habeenimo saacadda kambala guud ahaan magaalada kambala iyo dalkaba waxaa laga dareemayaa feejignaan ku aadan weeraro argagixisa oo ka dhaca halkaasi haddaba xuseen barre ayaa khadka telefoonka kambala ku wareysa xasan shire sheekh oo madax u ah guddiga difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga afrika waxa weeye horta waa waa sirdoon warkiis sirdoonka warkiisana waxaa la yidhaahdaa hana rumaysanin dhammaantii hana beenaysanin dhammaantii marka waa waa wa wa wa b wa wa wa waa qaybtaas safaaradda iyo mas-uuliyiin kasta ee dadkooda mas-uul ka ahna waxaa saaran in ay u digaan dadka ay mas-uulka ka yihiin marka safaaradda maraykanka waxa ay samaysay waa wax oo waadix ah markay warkaa ka heshay booliiska uganda inay dadkeeda u sheegto dadka kalena ay u wada sheegto ay tiraahdo dhibkaas baa dhici karaya saacaddaas caawa sagaalka ilaa iyo koob iyo tobanka waa marka biika ah ee airportka diyaaradaha caalamiga oo dhan ay ka wada baxaan marka ha lees jiro digtoone ha la qaato dadkii baxaaya hadday rabaan ha ka fiirsadaan wakay baxayeen waa wax waajiba ee koraya safaaradda inay saa yeesho saa baan u garan garoonka entebe haddii bal aad faahfaahin naga siisid waa garoon caynkeya maxaad is leedahay sababta loo beegsan karo garoonka entebe waa garoon caalami ah oo naqday hadda region garoon maxaa yeelay wuxuu hostigareeyaa xataa operationada ka socda darfur kuwa ka socdo congo kuwa ka socdo soomaaliya kuwa ka socdo maaragtay marka xiriir xiriiro badan oo caalamiyana wuu leeyaha diyaaradaha diyaarado waaweyn oo caalamiyana way yimaadaan marka waa meel maaragtay wa wa waa iftiinkii amba maaragtay muraayadii wadanka uganda haddii garoonkaasi wax la yeelo macnaheedu waxa weeye securityda uganda oo dhan iyo mandaqada baa la la waxyeelay marka waa wa wa waa bartilmaameed dadkan maaragtay oo oo xooga taban ah ay raadsanayaan marka waa war la helay oo mukhaabaraad ay dad marka sirdoon u helay oo booliiska kamid a uganda kaasna way u baadgareeyeen diblomaasiyiinta meesha joogta diblomaasiyiintana dadkooda ay u digayaan ay leeyihiin meeshaas waxbaa ka dhici karaa layska ilaaliyo wax kalena ma aha haddii xataa la dhihi lahaa marba tiyaatarka baa la yidhi national tiyaatarka meeshaan ku yaal mar kale waxaa la yidhi markedyada saasta mar kale waxaa la yidhi meelaha ciyaaraha adduunka ka socda wararku waa qubane iskusoo daba dhacayaan laakiin tan wakti baa loo yeelada waxaa la yidhi waa waa sagaalka ilaa iyo koob iyo tobanka caawa kaas ah waktiga ugu mashquulka badan ee adoorku uu leeyahy waa tahay arrintan digniintan ay safaaradda maraykanku jeedisay saameyn intee lebu ku yeeltay nolosha dadka reer uganda dadka reer uganda waxay lamid yihiin dadyooga caalamiga ay lamid yihiin kuwa soomaaliya lamid yihiin qofkuna soo xaleraha fiirinayo haddana hawshiisa wadanaya dadkani waa dad maaragtay aan oo wadamada daboolka kamida qofka maalintii inuu baxo oo wax soo shaqeysto ayuu intooda badan ay ku nool yihiin marka dadku way shaqaysanayaan way baxayaan way soconayaan magaalada maaragtay anu hadda waxaan ka imid xafladii maraykanka baan ka imid magaalada waan soo maray dadku caadi u socdaan oo maaragtay howluhu si fiican u socdaan intato magaalada way ka baxsan tahay ilaa afartan iyo dhowr kilomitr bay magaalada ka baxsan tahay waxaana aan rajaynayaa hadii intaba airportkeeda securityada la sugi waayo meel kale la sugi karaayo ma jirto waa meel maaragtay yara ku odoonsan hareeraha biyo ka xidhaan marka ammaanka in la adkeyn kara baan ugu aaminsanaha meesha kaasi waxa uu ahaa xasan shira sheekh madaxa guddiga difaacayaasha xuquuqda aadanaha bariga afrika wuxuu u waramayay xuseen barre aadan
saraakiil ka tirsan militariga maraykanka ayaa faahfaahin ka bixiyey doorka ciidanka maraykanka ee ku sugan gudaha soomaaliya arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii wakaaladda wararka reuters ay qortay warbixin ay uga hadlaysay howlgalka qarsoodiga ee ciidamada maraykanku ay ka hayaan soomaaliya warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya ibraahim xasan daanduray kadib markii wakaaladda wararka ee royters ay qortay war ay ka soo xigatay saraakiil maraykana oo ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo ayaa wakaaladda sida ay warkeeda ku sheegtay waxaa lagu qiyaasay ciidamada maraykanka ee ku sugan gudaha soomaaliya boqol iyo labaatan askari warka ay wakaaladdu daabacday ayaa sheegayay in joogitaanka soomaaliya ee ciidamada milatariga ee maraykanka uu bilowday qiyaastii sanadkii labada kun iyo toddobadii hadalkan ayaa ah mid burinaya hadal ay wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ay ku sheegtay bishii january in ciidamo tiro yar oo khubaro dhinaca tababarada ah iyo la taliyaal u badani la geeyo soomaaliya bishii oktoobar ee sanadkii hore bentagoonka ayaa wuxuu sheegay in ciidamadaasi ay yihiin kuwii ugu horreeyey ee soomaaliya aada tan iyo kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo saddexdii wakaaladda wararka ee royters ayaa waxay sheegtay in warkani ay ka soo xigtay saraakiisha maraykanka ahi uu waxyar ka duwan yahay islamarkaasina uu tafaasiil dheeraada ka bixinayo khudbad ay kaaliyaha xogeeya arrimaha dibadda ee maraykanka wendi sherman ay horaantii bishii juun jeedisay iyadoo sheegtay in muddo dhowr sano ahiba soomaaliya ay ka howlgelayaan tiro yar oo askar maraykana laakiin waxaa hadalka kaaliyaha mid la mida sheegay afhayeenka taliska ciidanka maraykanka u qaabilsan afrika ee africom mr peniman benson oo ka jawaabayay su-aalo v o eda ay ka weydiisay arrintaasi afhayeenka africom ayaa wuxuu sheegay in doorka ciidamada maraykanka ee soomaaliya ku sugan uu yahay oo keliya tababar iyo la talin ay siiyaan howlgallada nabad ilaalinta midooda afrika ee amisom iyo ciidanka qaranka waxaana uu tilmaamay in ujeeddadu ay tahay sidii loo xoojin lahaa ciidamadaasi si soomaaliya nabad ay uga dhalato mar la weydiiyey tirada boqol iyo labaatanka askari ee lagu faafiyey warka ay qorto wakaaladda wararka ee royters ayaa waxa uu ka gaabsaday in sababo dhinaca ammaanka awgeed uusan diyaar u ahayn inuu faahfaahin ka bixiyo tirada askarta maraykanka ee ku sugan gudaha soomaaliya hase yeeshee waxa uu tilmaamay in marnaba aanay jirin tiro la mida tan warku uu qoray ee soomaaliya laga dejiyey isagoo oo tilmaamay in ay koox koox yar ay u shaqeeyaan kuwaasoo isbedelayay afhayeenka taliska ciidanka maraykanka u qaabilsan afrika ee africom mr benamin benson ayaa waxa uu v o eeda u sheegay in askarta maraykanka ee ku sugan soomaaliya aysan marnaba wax dagaala la gelin wax cadowa hase ahaatee waxa uu tilmaamay intaasi ay ka reeban tahay marka lasoo weeraro oo ay isdaafacayaan waxaana uu mar kaleetu ku celiyey in tirada yare askarta maraykanka ah ee ku sugan soomaaliya uu doorkoodu yahay mid ku kooban tababar iyo la talin warbixintaasi waxaana la socodsiinay ibraahim xasan daanduri halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america qaybaha dambe idaacadda waxaad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban warbixin ku saabsan caruurta agoonta ee magaalada muqdisho iyo weliba warbixin kaloo iyadana ku saabsan magaalada gaarisa ee waqooyi bari kenya marka horese warkii dunida dable ka tirsan ururka al-shabaab ayaa maanta degmada xamar weyne ku dishay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya xildhibaankan oo lagu magacaabo maxamed maxamuud xayd ayaa dhintay kadib markii rasaas lagu furay baabuurkii uu saarnaa shilkaasi waxaa sidoo kale ku dhintay ilaaladii xildhibaanka allah u naxariistay xildhibaan maxamed maxamuud xayd ayaa isla maanta lagu aasay magaalada muqdisho dilka xildhibaankana waxaa ambaareeyey dowladaha soomaaliya maraykanka iyo weliba ergagaarka qaramada midoobey ee soomaaliya ururka al-shabaab oo dilkan fuliyey ayaa sheegay inay sii wadi doonaan beegsiga xildhibaanada baarlamaanka safaaradda maraykanka ee dalka uganda ayaa ka digtay weeraro argagixiso oo suurtagal ay tahay in lala beegsado garoonka diyaaradaha entebe ee dalkaasi war qoraalaha oo ay safaaradda maraykanku ku faafisay boggeeda internetka ayaa lagu sheegay inay jirto cabsi laga qabo in koox aan la magacaabin oo argagixiso ah ay qorsheynayaan inay maanta oo ay bishu tahay saddexda julaay weerar ku fuliyaan inta u dhexaysa sagaalka ilaa iyo kooiyo tobanka habeennimo safaaradda maraykanka ayaa sheegtay in digniintani ay ka heleen booliska uganda warkan ayaa kusoo beegmayay iyadoo saraakiisha dowladda maraykanku ay sheegeen in maraykanku uu sare u qaadi doono ilaalada qaar ka mid ah garoomada diyaaradaha ee ku yaala caalamka iyadoo laga cabsi qabo weeraro ay shabakada alqaacida qorsheynayso shiinaha iyo kuuriyada koonfureed ayaa ku heshiiyey inay sii kordhiyaan iskaashiga dhinaca dhaqaalaha labada dal ayaa sidoo kale xaqiijiyey inay diyaar u yihiin sidii gacanka kuuriya looga dhigi lahaa goob ka caagan hubka nucleerka madaxweynaha shiinaha shi ping ayaa booqasho laba maalmood oo ka bilaabay dalka kuuriyada koonfureed safarkaasi oo dadka wax indhaindheeye a u arkaan xaqiraad ay beijing u geysanayso dalka ay muddada dheer saaxiibka ahaayeen ee kuuriyada waqooyi dalka kuuriyada waqooyi ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay wuxuu ganay dhowr gantaal oo ah kuwa ridada gaaban iyadoo dadka qaar ay u arkaan in xukuumadda pyongyang aysan ku faraxsanayn booqashada madaxweynaha shiinaha waa markii ugu horreysay madaxweyne jinping uu booqado kuuriyada koonfureed wufuud ka kala socota iiraan iyo lix wadan oo quwadaha caalamka ah ayaa bilaabay wareeggii u dambeeyey ee wadahadalla ah iyada oo lagu sii siqayo wakhtiga kama dambaysta ah ee lagu gaari lahaa heshiis kama dambaysa oo ku aadan barnaamijka nukliyeerka ee xukuumadda iiraan wakiilada ka kala socda iiraan maraykanka britain faransiiska jarmalka shiinaha iyo ruushka ayaa khamiistii maanta magaalada vienna ee dalka austriya ku bilaabay kulanka wareegga lixaad ee wadahadalka nukliyeerka maalintii arbacadii ayay iiraan sheegtay in ay diyaar u tahay inay qaado tallaabooyin dhab ah oo lagu xaqiijinayo in barnaamijkeeda nukliyeerka uu yahay mid ku salaysan dhinaca nabadgelyada
qoysaska haysta caruur agoon ah oo qoysaska haysta carruurta agoonta oo ku nool magaalada muqdisho ayaa maanta la gaarsiiyey deeq lacageed warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray axmed xasan colaad
dawaxankan aad maqlaysaan waa in ku dhow kun qoys oo agoon ah kuna waayey aabbayaalkood inta badan dagaaladii kal hore ka dhacay magaalada muqdisho una dhexeeyey ciidamada dowladda oo garab ka helayay kuwa midooda afrika iyo xarakada al-shabaab qoysaskani oo loo qaybiyey gargaar lacageed oo ay bixisay hay-adda maxalliga ah ee hormuud foundation ayaa halkii agoon la gaarsiiyey boqol dollar si ay qoysasku ugu ceeshaan inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan qaar ka mida qoysaskani oo ay la hadashay idaacadda v o e da ayaa ka hadlaya dhibaatada ay qabaan aad bay u dhigtay waxna ma haysan waxna ma haysan waa sidee marka nolosha hadda sii yihiin marka meeqa carruura wa afar carruur ayada mid intoo ku jiraa saddexna gurigay jiraan marka nolosha carruurta ma adigaa u raadiyey maxaa qabataa magaceyga xamdi ibraahim xasan haye xamdi agoonta adiga aad hayso waa in mis afar carruure marka noloshooda ka warreeyo waxbarashadooda waa yaryar yihiin hadda dartaan laakiin dugsigu waa ugu dadaalaa wax gargaari karaan nolosha carruurta ka war wallaahi bilaaciyadahooda hadda wax ay ugu sii siiyaan wax dhaxaan laaguma siiyo bal ka war hadda nolosha marka si fiican bal uga faallay sidii taa noloshooda
nolosheen hadda waa iska fiicanta waxaa ka sheegan dembi waay maadaama haddaan soo kacano ay nafta nagu jirto maxaa qabataa adiga marka waxama ma qabto wili asaali ay saar sidoo kale cabdulaahi nuur cismaan waa madaxa hay-adda maxalliga ah ee hormuud foundation ee suuro gelisay in ay helaan qoysaskani agoonta ah deeq lacageed waxaana uu ka hadlayaa inta qoys ee ka faa'iidaysatay deeqdani lacageed waad mahadsan tahay maanta waxaan gargaar siinaynaa ama kaalmo ilaa iyo kun qoys oo agoon ah qoyskiina waxaan siin doonaa boqol dollar taasoo macnaheedu uu yahay waxaan bixin doonaa maanta boqol kun oo dollar agoonta qaabkee isugu keenteen oo magaalada uga soo aruurseen agoonta sidaad og tahay waxaa jiro xaruman agooman oo ku yaalla magaalada iyo geesaheeda agoontan waxaan ka soo kala xulinay toddoba iyo toban xarumood oo ku yaalla magaalada tan muqdisho waxaan xarun kastana aan siinay nisba ama percentage sidaas ayaan ku soo xulinay
marka qaabka aad wax u gaarsiinaysaan waa nuuce
qoys kasta canug kasta ama agoon kasta waxaan siinaynaa boqol dollar waxaan u talagalay inay qoyska gaarto aynu u kaalmaystaan bisha barakaysan ee ramadaan dhibaatooyinka haysta dadka soomaaliyeed kuma eka agoonta oo qura balse waxaa jira dad cuuriyaan ah oo aan qabin lixaadooda una baahan nolol iyo waxbarasho cabaas ismaaciil caddow waa guddoomiyaha dallada cuuryaamiinta soomaalida ee magaalada muqdisho wuxuuna uu sheegayaa dadka naafada ah aanan la jaanqaadi karin bulshada inteeda kale fada soomaaliyeed waa dad aan la jaan qaadi karin caqabadaha ka socda soomaaliya waa dad muxuu ahay aan labaatankii sano lasoo dhaafay administration iyo maamul aysan helin waa dad muxuu ahaa caqabadaha haysta ay ka mid tahay accessibilityga ama meelaha ay geli karaan ama xero dowlad ha noqoto ama iskuulaadka waxbarashada ha noqoto waa dad muxuu ahaa ku xaniban dhanka muxuu ahay accessibilitygaasi naafada boqolkiiba hal wax ma bartaan waa dad illiterate ah boqolkiiba hal waa dad aan aqoon lahayn majoritigoodana waa dadkii ku naafoobay dagaaladii sokeeye intooda yarna waa dadkii booliyooga iyo waxyaabaha noocaas ku dhacay gebi ahaan laakiin caqabada haysata waa aqoon darro sidoo kale degmooyinka muqdisho ayaa maalmihii lasoo dhaafay laga qaybiyey deeq raashin ah oo ka timid hay-ado maxalli ah oo ka dhisan dalka cumaan waxaana ka hadlaya qaabka loo qaybiyey deeqdaasi raashinka ah guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka banaadir imaan nuur iikar saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay hay-ad cumaani ayaa deeq keentay annaga iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo isla socon oona kormeerayna oo hubinayna inkastoo aan la wada heli karin sida la rabo haddana ilaa iyo siddeed kun ayay wixii ay gaareen waxaan u baahanaa waxaanoo dhan inay coordinated inay naqdaan annagana dabcan haddee waa nidaam oo oo hadda dhismaayo isbeddelkiisa wadooyinkii ee la dhisay ummadda waa u jeedaan waa arkaayeen meelihiina loo dhisaa xataa aan awoodi laanahay nadaafadeedii inaan aan marka dadkii inay wacyigooda uu kaco inay iyaga horta isku tashadaan wada shaqayn hay-adaha ka faa'ida magaaladan iyo gobolka inuu abuurmo jawi wada shaqayn iyo kalsooni iyo is-amin si kastaba ha ahaatee deeqahani la gaarsiinayo dadka tabaalaysan ee dhibaatooyinka kala duwan qaba ayaa ka imaanaya ilaa hadda hay-ado maxalli ah oo ka dhisan dalalka carabta iyo gudaha waddanka soomaaliya balse hay-adaha qaramada midoobay oo maalmihii lasoo dhaafay ka digayey in waddanka soomaaliya ay ka dhici karto xaalad bil'aadinimo ayaa ilaa hadda aan laga haynin gargaar loogu talagalay dadka soomaaliyeed inta la gudagalay bisha barakaysan ee ramadaan axmed xasan colaad v o a muqdisho
magaalada gaarisa ee waqooyi bari kenya waxaa maanta lagu soo gebagabeeyey tartan qur-aan akhriska oo ay ka soo qayb galeen ardayda dugsiyada qur-aanka oo laga kala keenay gobolka xeebta xeryaha qaxootiga iyo ismaamul goboleedka gaarisa tartankan oo soo socday saddex maalmood ee lasoo dhaafay ayaa waxaa loo qabtay bisha barakeysan ee ramadaanka sheekh ibraahim sheekh maxamed ayaa oo madaxa hay-adda islaamiga ee tartankan isu soo dabariday wuxuuna tartankan kadib u waramay maxamed faarax shire
waxaan ilaahay ku mahadinaynaa inuu maanta noo soo gabagooboobay rabbina uu noo noo sahlay oo noo fudeeyey musaabaqadii shanaad oo tartankeedii ay ilmuhu ku tartamahayeen maanta noo soo gabagaboobay marka mahad baan ilahi subxana wa taala u celinaynaa
waa tahay tirada ardayda ka soo qayb gashay tartankan ee ka qaybgelaysay haddii aad inoo sheegto iyo weliba meelahay ka kala yimaadeen waa su-aal fiican waxaa maanta tartanka ama musaabaqada ka qeybqaadanayay saddexiyo labaatan madaraso oo ka kooban ama ka kala yimid gaarisa county gobolka xeebta tana river ardada maanta tartan ka qaybgalaysayna waxay ka kooban yihiin sagaashan iyo shan arday waa tahay sidee baad ku soo xushaan ardaydan dugsiyada kala duwan aad oga soo qaadaan waxaan ku soo xulnaa sanadka oo dhan ayay dugsiyadu dadaal sameeyaan kadibna markiis walba ama madraso walba iyada goonideeda ayay ilmaheed u habaysataa ilmihii iyagu ay soo saaraan bay soo xulaan oo keenaan tartanka marka taxaan baa laga qaadaa taxaan baa laga soo qaadaa waa la soo hagaajiyaa waa la soo saxaa markaa kadib baa meesha la keena waa tahay waxaad sheegtay sheekh in tartankan uu yahay midkii shanaad ee aad qabanaysaan waa tahay maxaadse odhan kartaa tartankan maanta soo gebagoobay ee qur-aanka kariimka ah aad ardada ku tartansiinayseen muxuu kaga duwan yahay tartamadii kale soo qabanayseen
runtii wuxuu kaga duwan yahay waxyaabo fara badan qaabka ay u soo diyaargaroobeen maraakiista ama madaarista ama dugsiyada runtii qaab cajiib uu ahaa kana duwan kuwii hore marka la yihahdo xagga xifdiga qur-aanka ama axkaamta aad buu uga bedelnaa waxaan isleeyahay waa horumar la gaaray oo mar walban aan higsanayno insha allah taala aan doonayno inaan horey uga sii soconno waa tahay tartankan qabashadiisa yaa idinka kaalmeeyo waxaan arkaynay arday fara badan oo aad sheegteen inaad ka keenteen xeryaha qaxootiga qaar waxaad ka keenteen gobolka xeebta qaarna waxay ka yimaadeen een, een, degmooyinka fogfog een, qaabka aad u abaabusheen arrinkan iyo cid idinka kaalmaysa Een, marka ugu horeysa waxyaabaha annaga aan kharashaadka ku baxaya tartanka ama musaabaqada marka ugu horeysa waa wax ka yimaada acdaada ama xubnaha jamciyadda ay ka kooban tahay Een, marka labaadna waxaa jira dad walaalaha annaga ah oo maaragtay muslimiin ah oo khayr allah siiyo oo gacan ka geysta marka saasaan ku qabanaa Een, waa tahay marka een, mis oran kartaa marka baahida een, tacliinta gaar ahaan qur-aanka ay dadka u qabaan ama arday yararka u qabaan ee soo kobcayo een, way buuxin kartaa dhiirina gelin kartaa tartamada haddaad qabanaysaan idinku Ah, nacam runtii markii aan qabanay musaabaqadii ugu horreysay oo labadii kun iyo tobanka oo ah markii la aasaasay jamciyaddan ee laga soo bilaabo ilaa hadda runtii isbeddel weyn baa dhacay sanadna sanad ka dambeysay kasii fiicnaanayeen waxaaba jirtaba sanadka hadda u dambeeyey oo kale marka ka soo qaadno maraakiis ama madaariso fara badan madaaris fara badan oo furmay sababna ay u ahayd arrintaa iyada ah waxaa jiro een, dhaliil kaloo dhehayso in arday idinku aad bartaan oo keliya xidinta qur-aanka kariimka laakiin axkaamtiisii iyo tafsiirka qur-aanka iina barin maxaad ku doodi lahayd Een, waxaan isleeyahay oon ku doodayaa qofkii u baahan arrimahaasi wuxuu ogaan karaa ama uu si fiican ula socon lahaa inuu ka soo qayb galo marka aan xiraynay madaarista ee, sanadkan ramadaanka marka aan sugaynay ramadaanka hortiis asbuuc runtii waan soo bandhignay ee, jamciyadda dugsiyadeeda oo dhan iyo waxyaabahay qabtaan oo dhan keliya maaha qur-aanka keliya eh qur-aankaan baraynay axkaamtiisaan baraynay tafsiirkaa la barahayey waxaa la barahayay oo kale fiqiga waxaa la barahayay siirada nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxaa la barahayay axaadiidta culuumi sharciga oo dhan baan barnaa ilmaha ugu dambayntii ma jiraan caqabado idin hortaagan markaad hawshan qabanaysaan oo aad soran kartaa dhanka dhaqaalaha iyo dhanka weliba een, een, soo qaaditaanka ardayda aad xaafadaha kale ku- kasoo- ka duwan ka soo qaadaysaan
Een, way jiraan oo runtii saan hore- horeba kugu sheegay een, ma jiraan cid eh, ama jiha gooni ah oo jamciyaddan een, wax siisa ama fangaraysa ma jirto waxaa keliya in wax ku qabanna waa juhdi annagoo aan laabalaabnay oon isu tashanay acdaada jamciyadda iyo juhud ay bixiyaan iyo qof walba oo la xiriira marka iyada ah sidii ay ku suurtoobayso qofkii uu macrifo la leeyahay sidaasaan ku goodnaa marka caqabado badan baa jira matalan waxaa jira dugsiyo fara badan ama ama maraakiis fara badan oo ka soo qaybgeli lahaa een, tartankan ee, qur-aanka ah ee sanawiga ee sanad walba qabanno waxaa ka hortaagan yacni soo qaaditaanka ilmihii meelo fafog bay ka imaanayaan iyo celintii annagiina awood aan marka arrintaasi ku dabarna ma lihin laakiin waxaan keliya oon samaynaa marka ay dadku sidaasoo kale meelo fog ka yimaadaan keliya waxaan ku dadaalnaa un inaan maaragtay haddana gaariga dib inaan ugu celin karno meeshoodii inaan isku dayno sheekh ibraahim sheekh maxamuud oo u waramayey maxamed faarax shir halkaad kala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
haatana dhegeystayaal barnaamijkii dooda gaaban iyo axmed xasan colaad kusoo dhowaada
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban xubinta dooda gaaban maanta waxaan ku eegeynaa ciyaaraha adduunka oo si weyn uga socda waddankaasi baraaziil ayaa si weynna loogala socdaa shaashadaha caalamka gaar ahaan waddanka soomaaliya waxayna dadku inta badan ay kala socdaan shaashadaha iyagoo ku sugan guryahooda iyo maqaahidaha iyo meelaha laga cuneeyo balse ciyaarahani waxay soo dhex galeen bishii barakeysneed ee ramadaan oo ah bil cibaado oo alla ugu tala galay inay ka faa'iidaystaan muslimiinta meel kasta ay joogaan haddaba sidee isu qabanayaan fiirshada ciyaaraha adduunka iyo bisha barakeysan ee ramadaan oo ah bil cibaado dooda ayaan ku falanqayn doonaa waxaana igala qaybgelaya abwaan cabdi cabdille oo loo yaqaano congo iyo xasan cabdi axmed oo ah qoraa dhanka ciyaaraha ka faallooda waxaana su-aasha hore aan siiyey xase cabdi axmed colaad waa mahadsan tahay ciyaaraha koobka adduunyada ee sida loolabada socdaba labaiyo tobankii bishii ee, juun ee aynu kasoo gudubnaa iyo brazil ka furmeen hadda wareegga rubac dhamaadka ayay soo gaareen ama sideedda xul ee ugu dambeysa iyadoo xulalka americana si aan la filin ay kaga soo muuqdeen ciyaarahan Ee, marka la eego ee, ciyaaraha siday u soconayaan runtii waa kuwo ka duwan sidii sanadihii lasoo dhaafay tusaale ahaan soomaaliya oo ciyaaruhu ay ka hana qaadeen ee, labadii koob adduun ee ugu dambeeyay ee la qabtay sida labada kun labaiyo tobankii waa labada kun iyo labadii iyo labada kun iyo tobankii oo markii ugu horeysay ciidda africa labada kun iyo tobankii lagu qabtay iyo korea iyo yabaan oo lagu qabtay labada kun iyo labadii sanadkan colaada waa ay ka gedisan yihiin daawashada marka la eego dad badan baa lahana qaaday ee, isbedelo badan ayaa dhacay oo dhalooyinkii in guryaha ay yaalaan dadkii ay daawanayaan ciyaarihii natiijada waqti weliba lala socdo ee, dadkii waayeelada xitaa aan looga baran ciyaarihii inay daawadaan ay wax kaa weydiinayaan waxaa dhacda aniga goobahan ku daawanay inta badan waa gooba bulshaha colaado waxaa ciyaaraha ila daawado ee, dad da-aadooda lixdankii kontonkii weliba dadkii hore ciyaarahii si wanaagsan u yaqaana ee, markaad ciyaarta wax ka weydiiso si xiisa leh oo weliba labadii sane ee lasoo dhaafay ka duwan ayaa muqdisho hadda looga daawadaa haye een, aan siiyo abwaane cabdi cabdulle oo loo yaqaano konga abwaane bal ka waran een, sida ay daawashadu ay u socdaan iyo qaabka hadda ay wax u socdaan ta aniga dhanka cayaaraha waa la iga badiyaa ma aha hiwaayadayda maaha laakiin waa u jeedaa in cayaarihii ay dhalinyaradii iyo odayaashiiba hadda isaga mid noqdeen oo ay wada daawanayaan oo xataa habeenkii saqdhaxa la soo jeedo oo lagu wada mashquulay waan arkayaa laakiin anigu dantayda maaho haddana bishan bil waa bil cibaado bil ramadaana lagu jiraa maaha in muxuu ahay cayaar taraawiix laga doorto adigu waxaa sheegtay inaadan hadda een, ciyaaro aadan daawan laakiin caruurtii iyo ka waran iyo fimilkii wallaahi waaba ka celi waayo had- haddana dhalaa guriga taale waa- laakiin wa- korontadaa marmar ka damiyaa
waya aan usoo noqda xasan Een, een, abwaanku wuxuu leeyahay een, anigu ciyaaruhu mana jecli maadaama bishii barakeysneedna lagu jiro Een, marka cibaadadii may reebayaan ciyaarahan
colaada horta markii dhinac laga fiiriyo bishii barakeysneed ee ramadaan waa lagu jiraa waa sax Ee, in laga faa'iidaysto cibaadadiina waa mid meesha ku jira Ee, laakiin abwaanka hadda waxuu ka dhawaajiyay in taraawiixdii oo kale mashquul ay ka dhigi karto waa sax qofkii xilligii ciyaaraha in taraawiixdii ay kusoo aado haddana isagoo qofkii cibaadadiisii wata haddii uu fursad u helo ciyaartii inuu daawado ee, kulley wax dhibaataa ma keeni karto weliba ee, colaad marka laga fiiriyo dhanka dhalinyarada isdhexgal ayay u abuurtaa waxaad arkaysaa anigoo hadda waxaan ku daawadaa goobo bulshadu ay isugu timaado oo tusaale ahaan guryihii ah waxaa halkaa isugu imaanaya ilaa iyo labaatan ama soddon dhalinyaro oo aan isgaranayn ama isbargaranayn halkaa marka faa'iidada ku jirta abwaanka ee marka laga eego waa isdhexgal bulshadii dhalinyaradii inay isbarato in midka kale midka kale uu aamino marka ee, faa'iidada dhankaana marka laga eego ciyaarihii oo dhalinyaradu markii ku Ah.
mashquula waxyaabo kale waxyaabo kale oo faa'iido leh marka waxaa leedahay in ciyaarihii iyo isdhexgalkii imaanaya ha iyagoo weliba haddana ramadaankii niida ku haya oo taraawiixdiina aadaya ee, salaadiina gudanaya haddana in waqtiyada jaaniska ama fursada ay u helaan in isdhexgalka ay sameeyaan waa faa'iido runtii soo hoyatay Een, abwaan waa maqlaysaa waxaa leeyahay cibaadadii marna ma mashquulinayaan oo dhalinyaradii een, salaadii iyo cibaadadii intaba way ku dhex wadaan ciyaarihina way daawanayaan marka adigu maxaad marka een, een, ku- marka ku diideysaa marka in dhalinyarada ciyaarihii ay fiirsadaan oo hawshoodiina ama salaadiina cibaadadiina ay ku dhex wadaan waxaa la yidhi maa jacalala lirajuli min qalbayn waqtiga aad aad siinayso ciyaaraha waxaa laga waxaad uga faa'iidaysan kartaa inaad cibaadaysato qofka afar iyo labaatanka saac waa inuu adduunyadiisana u shaqaysto dhinac dhinacna rabbi uu ka caabudo wax kale maba loo abuuran isdhexgalka oo saaxiibkay sheegayana wuxuu ahay- dhinacan isboortiga ka Aan waran isku baranaya aan isku baranaya ma ma diintu ma reebaysaa diintu horta waxay aniga dhinaca markan ka fiiriyo yani waqtigaas lagu luminayo ya laakiin culummada badanaa waxay tiraa riyaada badaniyaa la yidhahdaa yani jirka dhismaha ayaa la yidhahdaa oo qofka haddii aanan oo munkar iyo waxaas ay ka imaanayn ciyaaruhu waa iska banayn culummada qaarkood laakiin dhanka waqtigii ay kaa qaadayso ayaa khasaare kaaga imaanaysa sababta waxaa waaye cibaadadii mar waxaa mar walba inaad ku dhex jirtada lagaa rabaa oo aadan ka bixin isdhexgalka masaajidka la isku dhexgeli karaa waa la isku bartaa waaye wa- waxaa la akhrisan karta waxa waaye diintiibaa la akhrisanayaa kutubiyaa la akhrisanayaa qur-aanaa la akhrisanayaa eh, taraawiixdiyaa lagu soo jeedayaa eh, waxyaabahaasoo badan aa la isdhexgeli karaa marka isdhexgalka dhinacan kalaa uga fiican oo dhinaca diinta leedahaa uu kaga fiican een waayahay een xasan marka haddii aan fiirino een maadaama abwaanku uu leeyahay een dhinaci diintaba een isdhexgalku iyo wax walba oo diintu waa ee, ogoshahay adigu maxaa marka ii sheeg een een een- een ciyaaraha keliya aad ku doorateen oo dhinaci diinta iyo aad uga fiiri weysay bal Ee, colaad waa sax labada dhinac ee, waa in laga eegaa tusaale ahaan dhalinyaradii ee, goobaha cibaadada waa ay isugu tagaan ee, taa waa sax oo taraawiixdii waa ay dukanayaan salaadihii sidoo kale ee, maqribkii cishihii masaajidada waa ay kusoo dukanayaan haddana sidaa way tahay ee, si jamaacaha masaajidkii ayaa la iska soo raacayaa ciyaartii waa waqti go-aan xiliyada la fiirsan inta badan waa sagaashan daqiiqo
waqtiguna waa waqtiguna- ciyaaruhuna waxay yihiin waqti afartii sano waa maradha la qabtaa Afartii ciyaarahan sanana waa wax mar la qabta marka eh, qofka xitaa markii uu taraawiixdii uu soo dukado oo si jameecaha masaajidka la isaga soo raaco waxa uu kusoo gaari karaa kaambihii dambe isagoo wax dhibaato aan lahayn isagoo casheynaya in natiijadii ciyaarta uu la socdo eh, kulley eh, intii uu meelo kale ku mashquuli lahaa ama banaanadii ama laamiyadii uu soo wareegi lahaa oo balwadii wax la mida uu caadaysan lahaa in waajibkiisii markii uu soo guto haddana qayb qaybihii dambe ciyaarta uu kusoo gaaro oo markaasi bal eh, natiijada halka ay ku dhammaato ilaan wixii waa wax xiisa le dhalinyaraduna ay u baahan yihiin Eh, dadkii waaweynaana weliba dhalinyarada kale ma dhihi karo laakiin abaanka isagaa ka mid ah in dha- bahda ciyaaraha xiisays abwaanku laakiin waa- waa diidan yahay oo weliba waa diidan wuxuu ku adkeysanaya inaysan ciyaaruhu waqti lumis yihiin oo cibaadadiiba ay luminayaan marka abwaane een, haddii si diintuba hadda aadan lahayn meeshaas iyo meeshaasaa diideyso ciyaarihii in la fiirsado iyo een, maxaa diidaya marka in dhalinyaradu ay maaragtay ciyaartii fiirsadaan ayagoo cibaadadin ka mashquulay Eh, horta kusoo-aadada ay kusoo aadan ramadaanka yacni horta eh, dhib baa ugu yimaad ninka daawada saqa dhexe ee markuu ka yimaado guriga yimaada sariirta isku tuuro ya saxuur iyo salaada subaxba inay ka tagtaa laga yaabaa cariiriya ka gelaysa cariina gelaysa marka adoo meel aad waxau ahay waxba aan kaa soo gelin oo ajir aadan ka helaynin aad waxau ahay tagtay haddana aad waajibkii alle ku saaray aad ka eh, kaa reebtay soo khasaare maha colaad Hay. marka een, maadaama adigu hadda alle carruurta waa ka celin la-ah oo carruurtaadiba ay- ay ciyaar ay ciyaartii ay jecel yihiin inay fiirsadaan marka wuxuu bulshada wax jecel yihiin soo ma
hay laakiin bulshada aniga waxaan ugu waxaan ugu talagalay haddeer aan doodaadan uga qayb galay inaan ka wacyigeliyo Bulshada?
Ha, bulshada yani bulshada ilaahay wixii wixii anfacaya ilaahay isagaa yaqaana ay iska dhaafaan ciyaaraha daawashada wixii anfacaya wax yar ilaahay wixii anfacaya isagaa yaqaana cayaarahana uguma soo darin oo ha ku cibaadaysta ma dhihin ma garatay marka eh, bulshada marka waa in laga wacyigeliyaa haddii oo loo baahan yahay in waxaa u ahaado.
inaysa fiirsanba ciyaarahaas oo dhanba colaad waxaan ku darsanayaa eh, waxaa jira horta wax la yidhaahda balwad oo qof kasta uu leeyahay Eh, abwaanka hadda waxaa laga yaabaa in balwad kale uu leeyahay eh, oosan ahayn ciyaarihii inuu daawado ilan waa abwaan wax buu curiyaa Eh, curintii naftirkeeda waa eh, shaqo kale oo iyada naftirkeeda eh, Hawl qayb kale ka mid oo- ah eh, mihnadii ah ama eh, Oo dadka waxyaabihii- qaar aysan jeclayn.
Ah, dadka qaar aysan jecleen sida waxaa dhallinyarada- macquula inuu gabi curiyo Ah, waxaa gabay.
macquula inuu Ah, maaragtay eh, waxyaabaha lamida badan- sameeyo marka aysan dadna u ahayn Ah, markaas.
dhalinyarada qaar ee ciyaarihii daawanaya marka inay maalayacan u arkaan taana waa macquul eh, Oo hadalka uu ku ah, hadlayo.
hadalka uu ku hadlayo ama waxyaabaha uu sameynayo in maalayacan iyo waqti lumis ay tahay inay u arkaan waa macquul marka qof walba eh, haye abwaane waa ujeedaa gabagaadii aan lasu Hami ayuu leeyahay iyo- oo waxaa la leeyahay gabagii gabagii aaba laga soo horjeeda waa runtiis horta qof walba hiwaayadu leeyahay ama balwad waxa la yiraahdo Eh, hiwaayaduna waa qaybsantaa mid Aye.
wanaagsan iyo mid oo dhinac kale luxmaan loo adeegsan karo marka haddii xataa gabayada iyo he- waxyaaba- Ciyaarihi.
ciyaaraha maaragtay waa un loo- waa loo adeegsan gabayga dhinac wanaagsan waa loo adeegsan karaa Aye.
aniga badanaa dhinac wanaagsan aan u adeegsadaa haddii tahay nabadda hadday isku socon dhallinyarada ka waran gabaga aysan hadday wax ahmiyado gooni u lahayn war ciyaariga jecel sidiisa war yihiin.
sidiisaba waxaa loo yiraahdaa ee waxa ahay, ha lagaa maqlay ha lagaa yara looma yiraahdo ma garata marka aniga waa gabay hadday tahay iyo haddii waana tahay iyo waa iska sheegayaa ma garata marka ee, ee, waa- ciyaarahana hadda wuxuu dhahay yani maalayacniya u yaqaanaan rasuulkaa bay yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi min xusni islaami lmar'a tarkuhu maa laa yacnihi yacni qofka waxaa ugu wanaagsan ya, inuu ka tago laakiin dhalinyaradu uma arkaan maalayacni waxay u arkaan fursado afartii sano mar soo marta ciyaarahan in la daawado ayadoo cibaadada ka reebeen xoolaha haddii aad waxuu ahay qofku haddii uu tago meel cayaar lagu daawanayo ma waxbuu ka soo helayaa mase waxuu ahay caajis iyo hurdo la-aan uu kasoo helayaa waxaa la yidhaahdaa maala yacni macnihiisu waxaa waaye eh, waxaan adduunya iyo aakhiraba aan kuu anfacaynin soo kama xuma eh, in boqol dhalinyaro meel isugu tagto oo dib u dhac iyo in dagaal iyo wax la mid a ama dadkii la dhibaateeyo ay ku heshiiyaan Eh, taasoo kama dhib badna marka haye abwaani een, marka ka warantaa ee, hadalka usoo waa jeeda horta waa taa waa ugu garaabayaa waxba waxbay ka rooyinaa la yidhahdaa ya intuu wiilkan dhalin yar oo inta baxo qora qaadan lahaa wax soo haleyn lahaa haddii uu cayaarta oo iskaga mashquulo ya waxba dhibaata ah oo ay uma arko laakiin eh, bisha ramadaan ku aadinteeda wax weynba ah bisha ramadaan waa bil cibaado waktigaada adigu waxaa lagaa raba dhammaanteed in cibaado ku dhamaysato marka waxaad leedahay bishaan waxaa laga Xaraf kasta- faa'iidaysta adiga aad taagan tahay xaraf kastoo ka mid ah waa cajiib
dhegaystayaal intaa haynoo joogto xubintii dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo ramadaan kariim
aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed xasan colaad oo inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban haatana dhegaystayaal dhinacii qasiidooyinka aan ugu talagalay ramadaanka
عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله sareediya maalin haysta rasuulkaan sii mudnaanta saboolkii caydha baahan rasuulkii dhinaca saaray sareediya maalin haysta rasuulkaan sii mudnaanta saboolkii caydha baahan rasuulkii dhinaca saaray calayka salaatullaahi عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله سرد يا مالين هايستا رسول كان سين مانتا سبولك يا عايدة باهان رسول كيدنا عصاري sareedya maalin haysta rasuulkaan siin mudnaanta saboolkiya caydha baahan rasuulkii dhinaca saaray calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi
rasuulkiisaar adduunyo ka saahidayay ka jeestay rasuulkiisaan ku seexday intuu raaxada ka soomay rasuulkiisaar adduunyo ka saahidayay ka jeestay rasuulkiisaan ku seexday intuu raaxada ka soomay عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة عليه سلام الله
rasuulkiisaar adduunyo ka saahidayay ka jeestay rasuulkiisaan ku seexday intuu raaxada ka soomay Aa, rasuulkiisaan adduunyo ka saahidayay ka jeestay rasuulkiisaan ku seexday intuu raaxada ka soomay
qasaa'idkaasi nabi ammaanka ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabinaynaa baahinteena idaacadada odinkii manislaanta af soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulanti dambe waa xuseen barre iyo haaruun macruuf iyo dhammaan v o edinla sidaas iyo nabadgelyo
عليه سلام الله marka la afuufa suurta dadkan laga soo dhex saaro dhulkiya siigadiya boorka rabo subaxa qiyaame marka la afuufa suurta dadkan laga soo dhex saaro dhulkiya siigadiya boorka rabo subaxa qiyaame calayka salaatullahi This program has come to you from the Voice of America, Washington.